galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacaddayada galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa waa galab arbaco ah oo bisha juunna ay tahay labaiyo labaatan sannadka labada kun iyo lixiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com waxaana idaacadda galabnimo idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah sahra cabdi axmed qodobo kala duwan ayaad kaga bogan doontaan idaacaddayada galabnimo waxaana ka mid a hogaamiyaasha in ka badan kun iyo laba boqol oo ganacsato oo ka digay in britain ay ka baxdo midowda yurub sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan qodobo kale oo ay ka mid tahay barnaamijkai xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waxaan kaloo idiin haynaa hogaamiyaasha madasha wadatashiga qaran ee magaalada baydhabo maanta uga furmay halkaasi kulankoodii kale
xubintii dooda gaaban barnaamijka ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ka bogan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida haddaan ku bilowno tijaabooyin kala duwan oo ay samaysay kuuriyada waqooyi ayaa u muuqda inay badankoodu guuldaraysteen waxayna muujinayaan in kuuriyada waqooyi ay guclo dheer ugu jirto sidii ay u horumarin lahayd farsamada ay ku dhisan yihiin gantaaladeedu iyaga oo ka falcelinaya cunaqabataynada ay saareen qaramada midoobay pyongyang ayaa samaysay tijaabadeedii san shanaad iyo tii lixaad ee gantaalada ridada dhexe iyaga oo ka riday magaalada xeebta ku taalla ee wonson saraakiil milatari oo maraykan ah iyo kuwo kuuriyada koonfureed u dhashay ayaa sheegay in gantaalkii koowaad uu burburay wakhti yar kadib markii la riday tirinta saacadaha ay ka dhiman tahay codka xilliga maalinta beriya ay ka qabsoomayso aftida dalkaasi britain ay ku go'aansanayaan dadkiisu inay kaga mid ahaadaan ururka midowda yurub iyo in kale ayaa dhinacyadu ay ku kala aragti duwan yihiin durbaba ku jiritaanka xilliga wakhtigan aan raahde ay britain go-aanka kaga qaadanayso inay kasii mid ahaato inay kasii mid noqoto ururka midowda yurub iyo in kale iyadoo ay jiraan codsiyo loo jeedinaya inay codkooda dhiibtaan dadka aanan weli isu diiwaangelin doorashadan dadka u ololeynaya in britain ay ka baxdo ururka ayaa soo jeedinaya in la xoojiyo xilligan la joogo in britain ay u codeeyaan xornimadooda islamarkaasina ay dib u hantaan sida ay leeyihiin mustaqbalkooda isagoo la hadlayay taageerayaashiisa maanta oo arbacaha guddoomiyihii hore ee gobolka waa magaalada london ee boris johnson ayaa waxa uu yiri waxay ila tahay in berrito ay tahay maalinta xorriyadda waddankan ra-iisul wasaaraha waddankaasi david cameron waxa uu ugu baaqayaa dadka isagoo sababeynaya in ay kusii jiraan ururka midowda yurub wuxuuna sidoo kale sheegay inay tahay inaanan la eegin wararka tifiyada qaarkood laga sii deynaya ee ku salaysan go-aanka looga tagayo midowda yurub inuusan ahayn mid aan inuu yahay mid berrito lagu soo noqon karo haddiiba loo baahdo master cameron ayaa wuxuu intaasi ku daray in fikradda in britain aysan xor ahayn aysan xaqiiq ahayn arrinkaasi wuxuuna sheegay in laga tago midowda yurub inaysan ahayn mid xal u keeni karta mushkiladda qulqulka qaxootiga soo galaya wadamada yurub ee laga yaaba britain inay markaasi usoo gudbaan wuxuuna ugu baaqay dadka in ay codkooda dhiibtaan maalinta beriya hay-adda cuntada dunida ee w f b iyo cilmi baadhayaal ka socda jaamacadda california ayaa daraasad ku sameeyey qaxooti u dhashay dalka kongo oo ku nool saddex xero oo ku yaala dalka ruwanda daraasaddan ayaa soo bandhigtay in dadka qaxootiga ee martigeliya ay u arkaan qaxootiga inay yihiin il dhaqaale iyaga oo aan dan iyo heello ka lahayn kaalmada cunto ee qaxootigaasi ay helaan laakiin waxaa daraasadani ay daaha ka rogtay in lacagta caddaanka ah ee qaxootiga la siiyo si ay cunto ugu gataan ama ugu iibsadaan in ay door weyn ka qaadato koruqaadida nolosha dadka ku nool xeryaha reerahooda ruwanda ayaa martigelisay qaxooti ka badan kun iyo boqol iyo konton kun kuwaas oo ku kala nool ilaa shan xero oo ku kala yaala daafaha dalkaas dadkaas oo qaybo badan oo ka midii ay ka yimaadeen dalka kongo ayaa ka soo cararay colaadaha dalkaas ka jira
jordan ayaa waxa ay shaaca ka qaaday inay xirayso xuduudeeda suuriya iyo ciraaq goobaha milatariga kadib markii gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu shalay ku qarxay meel ku dhow xuduudda jordan uu la leeyahay suuriya markaasi oo ay ku dhinteen lix askari sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar iyo toban qof oo kale oo saraakiil ciidan u badan dhammaantoodba saraakiisha milatarigu waxaa sidoo kale ay sheegeen inaysa jiri doonin wax xereyo qaxootiya oo laga dhisayo xuduudda jordan waxaayna sheegeen in ay halkaasi ku hakinayaan in lasii ballaariyo xeriyihii hore halkaasi ku yaalay qaraxan waxa uu dhacay kana dhacay deegaanka rubana halkaasi oo kumanaan dada oo kasoo cararay mushkilada ka jirta wadanka suuriya ay u ahayd gabaad xeryo qaxooti oo ay ku nool yihiin ramadaan kariim ayaan idil ahaantiin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan waa tahay galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda qadarkaasi muusiga isdhaafay ee dhegihiina ka yara maqnaa ayaan idinka raaligelinaynaa cillad dhinaca farsamada aawadeed haatanse haddii aan bal qodobkii ugu horreeyey idaacaddeenna aan ku bilowno kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada magaalada muqdisho ayaa maanta looga hadlay sidii wax beddel loogu samayn lahaa dhaqaalihii ay horay isugu qoreen ee ay ku aadanaan mashruuca dhismaha waddooyinka waxna lacago lagu kordhiyo muddo hal sano ah taraafikooyinka laga qaado gaadiidka xamuulka ah ee dekedda ka howlgala faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada gobolka banaadir ayaa looga hadlay sidii wax kabedel loogu samayn lahaa dhaqaalihii dhismaha waddooyinka muqdisho oo ay horay ganacsatadu isugu qoreen si loo derdergeliyo qorshaha ku aadan dib u dhiska waddooyinka bayaan ka soo baxay kulanka ganacsatada ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey agaasimaha rugta ganacsiga iyo warshadaha cabdi abshir dhoore waxaana uu sheegay in la kordhiyey muddo hal sano ah tariifooyinka laga qaadayo gaadiidka iyo xamuulka dekedda si loo daboolo qaaraanka jidadka waxaa laysla gartay in la qaado tariifo kumeel gaar ah oo socon doonta hal sano kadibna dib loo eegi doono hadba baahidu inta ay la-eg kontaynarada afartanka fiid ah oo bagaashka ah oo horay u ahaan jiray kow iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah waxaa laga dhigay laba iyo toban milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah si looga helo wixii waddadaa lagu caawin lahaa kontaynarka labaatanka fiidka ah sidaasoo kale oo bagaashka ah oo horay u ahaan jiray lix milyan iyo shan boqol oo kun waxaa laga dhigay laga bilaabo maanta toddoba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah containerka containerka buuxa oo horey u ahaa afar boqol oo dollar waxaa laga dhigay afar boqol iyo konton dollar kiishashka ama jawaanada halkii kiish oo horey u ahaan jiray eber dhibic afar dollar waxaa laga dhigay eber dhibic afartan iyo shan dollar baabuurta cusub oo kasoo degta dekedda waxaa laga qaadayaa konton dollar lix shidaalka lagu shubo kaydka shidaalka halkii tan waxaa laga rabaa hal dhibic afar dollar toddobo baabuurta daalaca wadda ama badeecadda gelisa dekedda waxaa laga rabaa toddobaatan dollar baabuurka waxaa laga rabaa labaatan dollar ganacsatada alaabta lehna waxaa laga rabaa konton dollar haddaba guddoomiyaha rugta ganacsiga wuxuu si xushmad le uga codsanayaa ganacsatada iyo gaadiidleyda inay howshaas fuliyaan heshiiskani wuxuu dhaqangelayaa maanta oo saxiixaan warqadani dhinaca kale waxaa iminka burbur ay sababeen roobabkii dhowaan magaalada muqdisho ka da-ay uu soo gaaray qaybo ka mida waddada isku xirtay isgoyska holwadaag ilaa taalada sayidka taasoo dhismaheeda dhowaan la dhammaystiray waxaana maanta waddada sayidka warbaahinta kula hadlay guddoomiyaha shirkadda kulmiya cabdulqaadir abuukar cumar cadaan oo ay ganacsatada shirkadiisa dhismaha waddooyinka burbursan u xil saartay waxaana uu ka warbixiyey burburka soo gaaray waddadaasi iyo sida ay wax uga qabanayaan waxaan annaga ugu faa'iidaysanayna munaasabadan ayaa waxaan rabnaa dadweynaha shacabka reer muqdisho inaan u sheegno waddadii maalin dhoweyto ay soo gaartay burburka dhaawacyadii roobkii da'yey ayaan rabnaa inaan dadka aan u sheegno oon la wadaagno waxa keenay iyo sida ay tallaabada ay shirkadda ay ka qaaday ugu habbooneed sidaa la socotaanba roobabku way badnaayeen biyuhuna ay aad u xoog badnaayeen waxay heleen meel yar oo furan oo marsibeediga iyo laamiga u dhaxaysa meeshaas ayay dhaawac ka geysteen shirkadda mas-uuliyadda ay qaaday iyo ballanqaadka ay qaaday ee shacabka muqdisho ka qaaday ilaahay hortiisa ugu qaaday ee ahayd damaanad qaad shan sano in waddadan wixii gaara ay shirkadda mas-uuliyaddeeda leedahay mana naqon doonto lacagta laga qaaday ardayda iyo shacabka reer muqdisho ee laga soo aruuriyey in sidaas ay ku dayacanto oo qof ijaabka iskaga shubato oo wax la madmadoobay laga tago ma naqon doonto waxaan u taagannahay inaan mas-uuliyaddaas aan qaadnay oo shacabkaan u qaadnay inaan kankambani ahaan aan coddeer ugu sheegaa dadka inaysan dayacmaynin oon u taagannahay intaasay ahayd muhiimaddu aan warkaan aan u jeedinayno magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka soconayay dadaallo dib loogu dhisayo waddooyinka burbursan ee magaalada waxaana mashruucaasi ay hor kacayaan maamulka gobolka banaadir iyo ganacsatada muqdisho loogu magac daray dalkaaga ku dhiso hal doolar iyadoo lacagahaasina laga soo ururiyey qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin ardayda gaadiidleyda iyo ganacsatada waxaana ilaa iminka waddooyinka la dhisay ka mid ah waddada isku xirta buulo xuubay iyo isgoyska soobe ee degmada wadajir waddada isku xirta isgoyska holudaag ilaa taalada sayidka iyo waddada wadnaha oo uu xilligan dhismaheedu soconayo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
ramadaan kariim iyo galab wanaagsan idil ahaantiinba iyada oo maalin uun ay ka hadhsan tahay wakhtiga ay aftida ka bixista ama kusii nagaanshaha britain ee midowda yurub dalkaasi ka qabsoomayso ayaa waxaa in ka badan kun iyo laba boqol oo ka tirsan hogaamiyaasha shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee britain waxay ka digayaan in haddii britain ay ka baxdo midowda yurub ay imaanayso hubaal la-aan dhinaca shaqooyinka ah iyo baayac mushtarkaba warqadan furan oo ay hogaamiyaashan ku qoreen wargeyska times ayay kaga hadleen fursadaha dhaqaale ee britain ugu jira kasii mid ahaanshaha midooda yurub haddaba waxaan khadka telefoonka ee london aan kula xidhiidhay cabdirashiid maxamed siciid maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil oo aan wax ka weydiiyey bal aftidan loo qaadayo dalka britain iyo saameynta dhaqaale ee dalkaasi ay ku keenayso
ismaaciil runtii dood aada u culus oo ganacsatadii saamaysay oo dadkii bulshada caadiga ahaa saamaysay oo dadkii soomaalida ahaa ee yurub degan ama u k degan saamaysay ayaa runtii ingiriiska ka socota ganacsatadu way kala qaybsan yihiin kuwo aaminsan in dhaqaaluhu uu burburayo haddii ay waddankan britain ay ka baxdo yurub in shaqala shaqa la-aan badan ay dhacayso ganacsato badan oo caynkaas oo waddanka ahi way jiraan runtii waxaa kuwaasaana u badan baa la odhan karaa kuwaa le dhaqaaluhu wuu burburayaa laakiin waxaa kaloo jira ganacsato kale oo la odhan karo maaragtay kuwa yaryar ama ganacsiga yaryar u badan oo leh sharciyo aanan u baahnayn ayaa yurub nagaga yimaada oo ganacsatada yaryar saameysa oo maaragtay xuquuqo badan ama meelo badan oo ay shaqo badan ay qabsan lahaayeen lugaha ka xidhay annagu haddaynu dahabshiil nahay annagu cid walba dhexdhexaad baanu nahay runtii yurub waa ka shaqaynaa qasab haddii ingiriisku yurub kab ka baxo saameynteeda way leedahay laakiin mar walba wixii sharciga uu soo kordhiyo cusubi ayuunbaanu raaci doonaa hadii alla ka dhigo doorashadii markay birito dhacdo mudda dhowr sano ugu yaraan ayaa kala guur uu imanaya marka macnaheedu maaha berito haddii la codcodka loo baxo oo jimcaha go-aanku soo baxo sabtidaba yurub ingiriiska wuu ka baxay lama odhan karo hadiba uu ka baxa weeyaane dhowr sano ay qaadanaysaa kala guurku haddaynu ka horeyno qoladan ganacsatadan waaweynee u ololeynaysa tusaale ahaan qolada qolo ka mid waxayba dalabkooda ku qoreen wargeysyada qaarkood ay leeyihiin haddii britain ay ka baxdo midowda yurub waxaa iman doontaa hubaal la-aan dhinaca shaqooyinka ah iyo baayac mushtarka qoladaasi waxyaaba ugu waaweyn cuskanayaan maxaa ka mid ah qodobada ay taabanayaan ganacsatadaas waaweyne waxa weeyaan sidaan kuu sheegay sharciyada yurub ee ganacsiga oo kale sideed iyo labaatankaa wadan meelo badan baa waxaa laga dhigay isku mid iyadoo wadamadii yurub ay haddana yihiin wadamo madax banaan oo ingiriisku madax banaan yahay oo talyaanigu madax banaan yahay oo faransiisku madax banaan yahay oo jermalku madax banaan yahay ayaa haddana waxay ku heshiiyeen qodobo ama sharciyo isku mid ka dhigaya adigoo ama faransiis jooga ama german jooga ama ama- ama me- eh, wad- talyaaniga joogaba ha ha ahaatee isku mid ka dhigaya macnaheedu waxa weeyaan haddii shirkada hebel ay jar- jarmalka ka shaqayso oo ay doonayso shaqaalaheedii jarmalka ay faransiiska geyso ama ingiriiska keento waxay la mid tahay un qof wadankii u dhashayo diyaaradunbuu soo raacaya shaqadii markiiba uu bilaabaya wax ma jiraan eh, maxaa la odhan jira af soomaali ahaan customskii ma jiraan ama controlladii wax lagu baari jiray ma jiraan ama wixii oo dhani ganacsigii si toosa ayuu kala gudbayaa Waa marka gartay.
sideed iyo labaatankaa wadan sidaasay ku heshiiyeen wax ganacsigii isku mid ka dhiga meelaha qaar waad la socotaa oo lacag isku mid baa isku midaa bay qaateen inkastoo aan ingiriiska aanu ku jirin marka taasi ganacsatadan ka baqayaan oo leeyihin waxaas haddii la waaydo eh, dhaqaalaha iyagii ama mushtariga aanu ka shaqayn jiray ayaa ayaa ayaa khasaara soo gaaraya si kooban haddaad u egtid qoladan kale ee iyaga laftoodu leh een, dantu waxay ku jirtaa dhaqaalaha britain in laga baxo kale iyaga arrimahay sida gaarka u taabanayaan ay ku doodayaan ay leeyihiin taasaanu midooda yurub uga tegayna maxaa ka mid a ganacsatada waxaa ganacsatada ka mid a qaar waxay leeyihiin marka ugu horeysa eh, baarlamaankii ingiriiska ayaa eh, aan go-aamadii oo dhan wada gaadhaynin qaar baa yurub nagaga imanaya bay leeyihiin Eh, waxay leeyihiin qaar ganacsatadaasi annagu sideed iyo labaatan waddan kama shaqayno ee waxaanu ka shaqaynaaba ingiriiska oo keliya waayaba shu- marka sababta sharci eh, sideed iyo labaatan waddan ka dhexeeya uu noo saameynaya Eh, sababta waxay leeyihiin eh, ciddii aanu dooranay ingiriiska ka dooranay ee aanu u codaynay ay iyagu sharciga noogu sameyn waayeen ee cid kaloo yurub joogta noogu sameynaysaa maxay yihiin En, waxay leeyihiin sh- eh, eh, shaqaalo badan badan baa yurub ka imanaya ama dad badan baa yurub ka imanaya oo dadkii wadankan ingiriiska u dhashay shaqadii ka qaadaya marka iyaguna qodobo noocaasa oo ayay higsanayaan oo inta badan ah ee waxaanu doonaynaa inaanu dal madax banaan oo ingiriis la yidhaahdo ama u k la yidhaahdo adduunka berigii hore ka jiri jiray inuu inaan ku hoos noolaano oo aanan yurubna xukumin kuwaasna dood noocaas ay akhriyaya lakin runtii bacmushtarigu marka way ku yar yihiin eh, bacmushtarigu waxaad moodaa inay u badan yihiin dhinaca kale dood baa ka socota oo si furan baa loo doodayaa bal een, maxaad is leedahay dadka soomaalida ahi doodan ka socota britain ee qolo walba aragtidooda ku soo dhiibanayaan een, kii ogol iyo kii diidaniba way ka baran karaan runtii eh, ismaaciil oo walaal eh, doodani ingiriiska eh, waxaad moodaa in si xalaala oo furan ay dadku ay uga doodayaan ra-iisul wasaarihii baa le ha lagu jiro wasiiradiisi qaar ka midana waxay leeyihin maya waynu ka baxaynaa haddana way wada shaqaynayaan scotland ayaa le aynu ku jirno yurub dadkii scotland deganaa dadkii kale gobolada kale ingiriiska deganaana badankooda waxay leeyihiin aynu ka baxno oo weliba xagga maaragtay u eh, england u badan faamiliyadii iyo qoysaskiibaa dadkii walaalaha ahaa ay ku qaarba dhinac aaminsan yihiin way u eg tahay haddii ay u k ka baxdo scotlandna inay odhanayso waanu ka baxaynaa markaa u k taana scotland go-aankeeda way leedahay oo waa waa waa la ixtiraamaya haddii scotland tirada ana u k waan ka baxaya scotland baa go-aanka iska leh wix- cid walba iyadoo madax banaan oo aan qof qof la khasbaya jirin ayaa haddana laysu caqli celinaya oo doodii la dhegaysanaya oo eh, jaraa'idkii baa kala qaybsan qaara ay leeyihiin aynu ku jirro aynu ka baxno
kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid maxamed siciid maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil oo isagoo london jooga khadka telefoonka igu warramay wuxuuna ka hadlayay aftida la filayo in maalinta Briti- berito laga qaado dalka britain oo dadka ku nool dalkaas la weydiinaya inay kasii mid ahaadaan midooda yurub iyo in ay ka baxaan halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
rabadaan kariim dhegaystayaal galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dadka uu naafo yahay qofka marka uu naafo yahay macnaheedu ma aha in uusan waxba qaban karin noloshiisana waxba u qaban karin waxa uu la mid yahay dadka kale ee sidoo kale iyagu xuquuqda taasi la mida leh gaar ahaana dhinacyada waxbarashada shaqada iyo tala soo jeedintaba leh haween badan oo qurbaha ku nool oo naafanimo ku yimid halkan ayaa shaqooyin kala duwan qabta kuwaasoo qaarkood ka shaqeeya goobo ay gaar u leeyihiin ama cid kale iyaga u shaqeeya sahre cidla nuur ayaa warbixintaa inoo haysa
inkastoo ay naafo yihiin haddana waxaa jira haween badan oo qabta shaqooyin la mida dhigooda lixda laxaadba u dhan yihiin qaar ka mid a haweenka lugaha ka naafada ahi waxay kaxeeyaan baabuur iyagoo iskaga kala gooshaa gobollada kala duwan ee maraykanka kuwo kale waxay furteen meherado ganacsi oo ay leeyihiin halka qaarkoodna ay ka shaqeeyaan shirkadaha waaweyn iyo xafiisyada dowladda dumarka naafada ahi waxay ka kala yimaadeen wadamo badan oo afrika ku yaala markii ay dalalkoodii joogeen suurtagal umay ahayn inay helaan waxbarasho la mida ta ardayda kale sidoo kalena may haysan adeegyo ka caawinaya fududaynta howlaha qaarkood dadka naafada ah ee soomaaliyeed ee geeska afrika ku dhaqan ayaa xataa aan awoodu lahayn qaarkood inay galaan dhismayaasha qaar iyadoo aan loo samaynin albaabyo amaba sallaamo qofka curyaanka ah u sahli kara in uu tago dhismayaashaasi kaabadaha dhaadheer leh amaba dabaqyada balse marka ay haweenkaasi afrika ay ka yimaadaan ee ay soo galaan wadamada hore u maray waxa ay badankoodu helaan fursado waxbarasho iyo kuwo u sahli kara dhaqdhaqaaqyadooda raniya rashdi waa gabadh afar iyo labaatan jir oo u dhalatay dalka masar waxaanay haatan ku nooshahay dalka maraykanka waxay ku socotaa gaariga ama kursiga loogu talagalay dadka curyaamiinta ah ee cagaha ka naafada ah balse waxay go'aansatay inay barato shaqada nashqadaynta iyo tolmaha casriga ah ee dharka haatanna waxay soo saartaa dhar si fudud ay u qaadan karaan haweenka kursiga naafada ku socda وبعد كده ابتديت انه لا طب ليه ما ادخلش مجال الفاشن كمان
kadib waxaan bilaabay inaan isweydiiyo waayo ay haweenka naafada ahi uga qayb geli waayeen faashinka dadka qaar ayaa ii sheegi jiray inay adag tahay in gabadh curyaaniha xaragooto oo aanay shaqadaasi sahlanayn balse ilaahay mahaddiisa waan isku dayey waanan ka midho dhaliyey laba sannadood iyo badh ka hor raaniye waxay hore uga shaqayn jirtay goob lagu qurxiyo dumarka oo maykabka wejiga loogu mariyo balse waxa ay gaar u taqaanay sida loo xidho xijaabyada oo haweenka muslimiintaah ay ka caawin jirtay inay xijaabyadaasi xidhaan haatanna dharkaasi ayay soo saartaa
ولا الكرسي بيعقني في اي حاجه ولا ولا موضوع اني مش بمشي برجلين زي باقي كل الناس kursigan curyaamiinta ee aan ku fadhiyaa igama curyaaminayo inaan sameeyo waxa aan rabo kursigani wuu dhiirigeliyaa waxaanu ii sahlaa inaan ku gaadho meel kasta kuma aha raaniya oo keliya haweenka ku dadaalaa in ay waxbartaan islamarkaana ay nafahooda hore u mariyaan kana qayb qaataan howlaha maalinimo ee kala duwan haween badan oo soomaaliya oo ku nool dalkan maraykanka ayaa qabta howlo kala duwan oo la mida kuwa ay haweenka kala qabtaan waa hagaag sahre cidla nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatanna dhinacii qasiidooyinka ramadaanta ayaan mid ka mid a dhegaystayaasha usoo qabanaynaa
gudaye ehlo qayb ka soomow waydiinahate afuray afuray ajarkeeda ramadan ayada qur-aankiyo axaadiis tusay jiri ilaah bay u garto abaalkeeda gudaye ehlo qayb ka soomow waydiin ahaatee afuray afuray
وبشي إسلامك تتبعت شوقتي صوماليدا ودن أهلكي غرابدا هاربا تاني عانو لهيني وقرمدا تدكينو أفرقود سيا الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله وين لا إله إلا الله محمد رسول الله الله وين وبشي إسلامك تتبعت شوقتي صوماليدا ودن أهلكي غرابدا هاربا تاني عانو لهيني ukurmada dadkiinu afurkooda siiya
iblis waa la xiraayo albaabada jannadawdu allaa noo furaaye aan salaatuleelkii qaraawe daadne ummada islaamkee ilaahood u soomo afuraay afuraay iblis waa la xiraayo albaabada jannadawdu allaa noo furaaye aan salaatuleelkiyo qaraawe daadne ummada islaamkee ilaahood u soomo afuraay afuraay
haddaynu qasiidadaas intaas kaga nimaadno halkaad kala socoteen waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a qodobo kala duwan ayaa qaybta dambe idaacadda idinku soo socda oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo rogaal celisa
tirinta saacadaha ay ka dhiman tahay xilliga maalinta berriya ay ka qabsoomayso aftida ee dadka reer britain ku go'aansanayaan inay kaga sii mid ahaadaan ururka midooda yurub iyo in kale ayaa dhinacyadu ay ku kala aragti duwan yihiin in ay ku sii jiraan xilligii ugu dambeysay iyadoo ay jiraan codsiyo loo jeedinayo in dadka codkooda dhiibanaya ee aanan weli isdiiwaangelinin ay hore isu sii diiwaangeliyaan dadka u ololeynaya in britain ay ka baxdo ururka ayaa soo jeedinaya in la joogo xilligii britain ay dib u hanan lahayd xorriyaddeeda dadka kale iyaguna dhanka kale u ololeynaya in ururka midooda yurub uu ka sii mid ahaado britain oo ra-iisul wasaaraha waddankaas uu ka mid yahay ayaa iyaguna dhanka kale gaashaanka u daruuraya inaanan laga bixin midooda yurub tijaabooyin kala duwan oo ay samaysay kuuriyada waqooyi ayaa u muuqda inay badankoodu guuldarraysteen waxayna muujinaysaa in kuuriyada waqooyi ay goclo dheer ugu jirto sidii ay u horumarin lahayd farsamada casriga ah ay ku dhisan yihiin gantaaladeedu iyada oo ka falcelinaysa cunaqabataynada ay saareen qaramada midoobay beyong yang ayaa samaysay tijaabadeedii shanaad iyo tii lixaad ee gantaalada ridada dhexe iyaga oo ka riday magaalo xeebta ku taalla oo lagu magacaabo wonson jordan ayaa shaaca ka qaaday inay xirayso xuduudaheeda suuriya iyo ciraaq goobaha milatariga kadib markii gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay shalay meel xuduuda jordana halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan lix askari sidoo kalena afar iyo toban kale ay ku dhaawacmeen saraakiil milatari ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inaysa jiri doonin wax xeriyo qaxooti ah oo laga dhisayo xuduudda jordan amaba kuwa haatan lasii ballaarinayo hay-adda cuntada dunida ee w f b iyo cilmi baadhayaal ka socda jaamacadda california ayaa daraasad ku sameeyey qaxooti u dhashay dalka kongo oo ku nool saddex hore oo ku yaala dalka ruwanda daraasaddan ayaa soo bandhigtay in dadka qaxootiga martigeliya ay u arkaan qaxootiga inay yihiin il dhaqaale iyaga oo aan dan iyo hello ka lahayn kaalmada cunto ee qaxootigaasi ay helaan laakiin waxaa daraasaddan ay daaha ka rogtay in lacagta caddaanka ah ee qaxootiga la siiyo si ay cunto ugu gataan ama iibsadaan in ay door weyn ka qaadato koruqaadidda nolosha dadka ku nool xeryaha hareerahooda galab wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan wakiilka dowladda jabuuti u fadhiya somalilan ayaa maanta waraaqihiisa aqoonsiga guddoonsiiyey madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii dowladda jabuuti ay dhowaan magaalada hargeysa xafiis ka furatay ambasador xuseen cumar kawaaliye oo wariyaha v o e magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac waraysi gaar ah siiyey ayaa sheegay in xafiiskani uu ka shaqayn doono xoojinta wada shaqaynta labada dhinac
saaka madaxweynaha somalilan waa la kulmay waa run waan la kulmay saaka oo uu iqaabilay wuxuuna ii qaabilay si aan ugu gudbiyo warqadayga aqoonsiga uuna iga guddoomay si fiican oo qurux badan oo walaaltinimo ay ku dhaahan tahay buu iga guddoomay way n ambassadore dabcan de marka laga hadlayo waraaqaha aqoonsiga la gudbinaya leeyahay in xafiiska dowladda jabuuti ay ku leedahay somalilan gaar ahaan magaalada hargeysana mudduu furna waxaa la isweydiiyaa xafiiskan heerkeebuu taagan yahay tusaale ahaan oo kale marka laga hadlayo dhinaca diblomaasiyadda maxaad ku tilmaami lahayd waxa weeyaan xafiiskani waa xafiis diblomaasiyadda jabuuti iyo somalilan jabuuti u matala oo representaya oo u jooga jamhuuriyadda jabuuti danaha jamhuuriyadda jabuuti oo dhan u jooga weeyaan oo diblomaasiyaddana ku xidhan wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda jabuuti way diblomaasiyad marka laga hadlayo de dabcan iyo weliba dhinacii kale xidhiirka bulshada ayaa iyaduna jirta somalilan iyo jabuuti maxay iska kaashadaan waxaa maanta dhex yaalla ee xafiiskan oo kale u qaban karo amaba de aalaaba xidhiirkooga lagu tilmaami karay iska kaashadaan maxay iska kaashadaan waxa waxa ugu badan ay iska kaashadaan waxa weeyaan si loo xoojiyo labada dowladood wada shaqaynta labada dowladood hadday tahay baayac mushtarka hadday wasaaradaha dowladaha tahay haddii xitaa aada aqoon isweydaarsi la sameynayo haddii waxa la sameyn karaa samineerada inaad xitaa feromyo la qaban karo ay labada wadan ay isweydaarsan karaan ay wax isku kordhin karaan ayuu xafiiskani uu ku tala jiraa inuu qabto ayna tahay inuu qabto waajibka geesta kale markaynu eegno dee mudday somalilan iyo jabuuti dee xidhiir lahaayeen haddana xafiiska ayaa dee markii ugu horreysay si rasmiya loo furay maanta ad walaaqii aqoonsiga gudbisay maxay wadaagaan imka tusaalahaan oo kale waxa u badan la xoojinaya iyo ahmiyadda ah ee labada dhinac dhex mari karaya maxay noqonayaan waxa weeyaan horta labada ugu waaweyn ee ahmiyadda liya horta waa xagga securityga oo la wada wadaago oo nabadgelyadu waa waxyaabaha ugu waaweyn ay wadanada jaarku wadaagaan annakii somalilandna aan wadaagno ta labaad waxaan wadaagnaa maxaan ku rahdaye dhaqanka iyo lite maxaan ku rahdaye dad dhaqan mid ahaatee wadale oo in xagga dhaqankana lasii xoojiyo si ay bulshadu ay isku dhex gasho iyo lite waxaa kale oo la lasii xoojin karaa xitaa xagga baayaca mushtarka xagga wada shaqaynta xagga maxaan ku rahdaye badeecadaha oo laisweydaarsado ay labada qowmiyadood ay walaaloobaan siday walaalba ay u yihiin ay u dhasheen ay u wada dhasheen maanta madaxweynaha waad kulanteen ee saa tilmaantay waraaqaaga aqoonsigaad u gudbisay maxaad ka wada hadasheen waxaan ka wada hadalnay xidhiirka labada wadan inay xidhiirka ay soo xoojiyaan sidii loo xoojin lahaa sidii loo wada shaqayn lahaa sidii horumar loo wada gaari lahaa ayaan ka wada sheekaysanay oon isku waafaqnay kaasi wuxuu ahaa ambasador xuseen cumar kawaaliye safiir ama wakiilka dowladda jabuuti u fadhiya somalilan oo maanta waraaqihiisa u gudbiyey madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaani wuxuu magaalada hargeysa ugu warramayey wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac
galab wanaagsan mar kale markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya waryahayaga jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho oo ay ciidanka dowladdu isku dayayaan inay amniga xaqiijiyaan ayaa mararka qaar waxaa lagu eedeeyaa inay waddooyinka ka xirtaan dadka shacabka ah iyagoo u fasaxa dadka sita kaararka shaqaalaha dowladda oo keliya ma yihiin kaararkaasi kuwa saxa oo aan cidi kala samaysan karin oo dhibaato kalena ka imaan karaynin sidii ayay dadweynaha kale si dhib la'aana u isticmaali karaan waddooyinkaasi iyadoo la xaqiijinayo amniga qodobkaas ayaannu xubinta dooda gaaban maanta ku qaadaa dhigaynaa wax nagala qaybgalaya xubinta dooda gaaban afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax xalane iyo maxamed xaadir nuure oo ka mid a ururada bulshada rayidka ee muqdisho waxaana ku horeynaya afhayeenka gobolka banaadir xalane ciidamada qaranka soomaaliyeed amniga magaalada muqdisho waxaa ku qoran hay-ada ammaan ee gobolka banaadir ay leeyihiin hadday tahay nabad sugid iyo hadday tahay booliis iyo ciidanka asluubta oo qudhoodu qayb ka ah amniga caasimada qayb ka ah amniga magaalada siyaabo kala duwan baa loo sugaa hadday ahaan lahayd jak bountiyada ama bar ama barta controolka waxa weeye ciidanku habeen iyo maalin bay taagan yihiin iyagoo baaraya gawaarida iyo dee dadka maraya iyo wax alle wixii markaas xiriir lale amniga xiriir lale waana dee howlgal bay sameeyaan oo ciidanka oo waxay ka howlgalaan degmooyinka gobolka banaadir ay ka howlgalaan iyagoo markaa ayaga qudhooduna dee laba qaybood sii kala ah oo qaybna ay taargad leedahay oo meeshay u socdaan iyo qofkay beegsanayaan og uwana dee howlgal guud oo amniga lagu xaqiijinayo siyaabahaas ayuunbaa horta amniga caasimada ee ciidanka qaranka soomaaliyeed ee nabad sugida iyo booliiska gobolka banaadir ay ku sugaan annaguna ka maamul ahaan dee qaab noocaas ayaan u taageernaa oon kala qayb galnaa waa tahay maxamedan siinaya bismillahi raxmaan raxiim dabcan adiga jamaal waan ku salaamaya iyo walaalkeeda afyeenka agaasimaha gobolka cabdifataax xalane dabcan xaqiiqada waxa waaye ammaanku waa muhiim waana tiirarka ugu waaweyn adduunyo kastoo maanta jirta ama dal kastoo jira yani waxqabadkiisa iyo shaqada iyo dhaqaal ahaan iyo yani bulsho ahaanba caafimaadkeeda ku jirto laakiin nasiib darrada magaalada marka arkeysa ku arkeysa waxaa kamid a dabcan markaad amnigii iyo iyo caqabadihii yani ciqaabtii dadka shacabka ayaa marka arkeysa waxaa maleysaa inay iska hor imaanayaan magaalada markaad mareysa dabcan waxaa macquula in askarku istaajiso lagu weydiyo laakiin ay dhiga dowladda dabcan magaalada oo dhan dadka jooga dowladda ma wada shaqeeyaan qofku inkastoo hadda gobolka khayralas iyo gudoomiyaha uu ku dhawaaqay in id identity card ama la samayn doona kaarka aqoonsiga mashiibiyada dabcan dabcan dad badan weli aysa qaadanin laakiin ilaa xad waxyaalaha dadka culeyska ku ah oo magaalada markaad joogtid magaaladana meel kasta dabcan difaacyada laga wada dhigtay qofka lagu weydiinayo aqoonsi dowladeed dabcan waxay la tahay waa arrin ka hor imaaneysa masaalixda shacabka in yani ammaanka la sugo waa muhiim waa wax weyn in shacabka ay siday rabaan u maraanna waa wax weyn marka waxaan rabaa cabdifitaax maqlay iyo dowladda guudba in la dejiyo istaraatiijiyad dadka shacabka ay ay jidadka ku mari karaan waxaa laga yaaba marka qaarkiis in gaari eh, dadweynaha Waa tahay.
la celiyo oo gaari yar la sii daayo magaaladana marna kama dhicin gaari dadweyne oo dhibaato geystay waxaa dhibka afar labaatanka saac geysta oo baabuurta raaxada marka dad labaatameeya oo shacaba oo eh, in la celiyo baabuur yarna la sii daayo dabcan xaggaa nafskeeda waxaan jeclaan lahaa in eh, dib u eegis lagu sameeyo waa tahay cabdifitaax baan siinaya haya cabdifitaax maxaad uga jawaabaysaa arrintan la leeyahay dadka dowladda u shaqeeya unbaa een, la siiyaa muhiimad gaara dadka kalena waa la takooraa anigu maxamed taalama qabo wuu mahadsan yahay walaalka fikirkiisa aadkii aad saliimka u ah aniga waxaan qabaa dadka dowladda ka shaqeeya iyo dadka shacabka ahay inay ciidanka ammaanka u siman yihiin tusaale haddaan kuusoo qaato ee aniga gaarigayga ciidan baa saaran ciidan baa ilaaliya intaan checkpoint istaaga baa lay baraa i d-gayga baa lay weydiiyaa kadib baa laysii daayaa way way dhici jireen in de e- e, gaariga qooqanta ahi ama gaariga cabdibilaha ahi ou ou ou baaso ciidanka checkpointiga jooga laakiin guddoomiye madaali amar buu bixiyey in dadku ay siman yihiin taargadana baabuurta lagu wada xidho baabuur aan taargad ku xirnayn aysan magaalada mari marnaba mari karin ee guddoomiyaha gobolkana duqa magaalada ee, aad iyo aad buu arrinkaa uga hadlay waa tahay arrinta ku saabsan ee shacabka iyo gawaarida raaxada ah way dhici jirtay taaqudheedu oo in in gaari yar la sii daayo gaari shacabna la celiyo way dhici jirtay laakiin waxaan rabaa maxamed inaan xasuusiyo ee way waa waan joojinay wayna la joojiyey amarkaasna wuu baxay gaariga shacabka ah gaariga ciidanku saaran yahay gaariga raaxada ah intooduba baaritaanka waa u siman yihiin Waa tahay.
cid walbana waa la baarayaa waa la ogaanayaa mas-uul kastou sido waxaa la weydiinayaa wuxuu yahay waxaa la weydiinayaa aqoonsigiisa ciidamaduna amarkaas way qabaan oo laamiga taagan waa tahay insha allahuna way fulaysaa haddii ilaahay idmana inay fushaan rajaynaynaa Haye, waa shacabku tahay.
shacabkayna weeye ayagaan anagu mas-uul u nahay maraya aad aad umahadsantaha waa tahay xalana haye maxamed arrinkaasi bal maxaad uga jawaabaysaa dabcan eh, eh, aad buu umahadsan yahay walaalkay waa runtii wax muhiim uu ka hadlay Eh, cabdifitaax run waayo in kaarka la qaato laakiin muhiimadda meesha ku jirta kaarka ma yaha kaar awood badan oo aan iska la istaajiyo la yidhaha aqoonsi keen aqoonsiga lagu- dadka la weydiiya maha aqoonsiga keene waa aqoonsi dowladeed keen xaqiiqada markay tahay marka waxay tahay kaarka in la qaato waa muhiim yani waana qasab qof walba muwaadina eh, dhalashada iyo yani daatadiisa in la haayo waa wax weyn oon eh, xataa kamid a yani hababka eh, amni ee dalka lagu sugi karo laakiin muhiimadda aan rabaa cabdifitaax waxay tahay ma awood buuxda ma u helayo qofka identity kaarkaas wata dhal- eh, tesla minasidiyahaas inuu yahay qof daatadiisa lahayo oo la ogyahay meel loo raacdo leh oo haddii uu qalab sameeyana eh, la heli karo inuu yahay in lagu sii daayo ma dhici kartaa tiyada labaad waxa waaye dabcan magaalada magaalo ballaaran oo dabcan saddex milyan iyo abaaf dad ku nool ah ayaa jira marka eh, dadka waxay u baahan yihiin marka siyaasaad guud oo ayaga mar walbeeto eh, dhiba- eh, culayska eh, eh, laf- amni- eh, marka yani amniga la sugaayo imaanaya eh, ayaga yani eh, taqriiban wax badan oo oo culays saasay ku keenaynin waxaa kaloo rabaa yani baabuurta shacabka ee dadweynaha oo kaleeto beelada magaalada ka shaqeeyo suuragal ma tahay cadisa in la siiyo kaar ay magaranaysaa ay ku mari karaan wadada oo aan lagu celin karin Eh, cabdifitaaxaan ku laabanaya kaarka dawladdu ay leedahana kaar la yaqaan weeye iyo meeshuu kasoo baxana la yaqaano shacabkuna dee nin walba cambany u shaqeeyaa nin hay-adu ku shaqeeyaa nin airboru ku shaqeeyaa nin dekadu ka shaqeeyaa intooduna dee kaararka laga dadu oo ay- oo ay isticmaalaan bay leeyihiin intaa intaa haysana dee annaga ayaa furaskan u keenay inay helaan eh, municipality i d Waa tahay.
ama nationalka ama ama kaarka dawladda hoose inay qaataan oo aan cid walba qaadan karin oo aan dhacaynin oo aan la foojargaray karin ama aan dee magaalada aan laga samaysan karin adigana waxaa taha la xaqiijiyey oo amnigu ku xaqiijiyey Waa oo deegaan ku xaqiijiyey oo damaanad laga hayo oo adiga detailkaaga iyo tan iyo maalinkii aad dhalatay waxaa waxaagoo dhan dibkaasi ku jira Eh, maxamed aan ku- waa tahay.
qalab dhaco automatically dee waxaa la ogaanayaa qofkan wuxuu yahay maxamed daatadiisoo dhan baa inta ku record garaysana ku jirta waa tahay marka ciddii kaar dawlad haysata waa waa way way maraysaa wadada Waa tahay.
ciddaan haysana annaga ayaa u keenay furaska ah inay kaar helaan maxamed aan ku laabanaya kaarka dadka oo dhan wada wata sax waaye laakiin ujeedada saxda oo meesha ku jirta waxay tahay kaarkan qofka markii loo taagto yani eh, inuu kaar yahay oo magac ku qoran yahay astaan leeyahay waa meesha waa ka muuqata laakiin yani electronic saxa oo marka inta la geliyo yani serial numberka qofka tilmaamayo daatadiisa oo dhammaystiran inuu sax yahay ma jirto dabcan waxaa arkaysaa in kaar lagu taagto qofkiina u gudbo marka eh, dabcan taas cabdifitaax iyo iyo gruubkiisaan udaynaynaa midda Okay.
labaad waa kaarka gobolka dabcan dadkan oo dad baaba'san xaggan oo ahaan waaye dabcan laba- dhowr labaatan sana waxaa lagu jiray eh, culays amni iyo mid dhaqaale iyo mid bulsho intaba marka eh, khidmada marka kaarkan ah, lagu samaynayo gobolka uu bixinayo ma tahay qof wax dadka dhan ay wada awoodi karaan arrinta horta layska ah inuu kaarka uu screen akriyo oo de akriyo waynu gaaraynaa oo ko- qof walbo daatadeeda de la akrin karo waynu gaaraynaa laakiin kaarkan annaga dowlad hoose ahaan xamar aynu samaynayno waa kaar jib le oo oo la akrin kara weeyaan meel baa la gelinayaa marka saa loo mariyo automatic ayuusan laysarkaas wuu akrinaya waa la ogaanayaa qofkan wuxuu yahay kaarkan fake miya mase ma ahan wuu ogaanayaa dibadiiba waa la ogaan karaa laakiin annaga waxaan rabnaa Kare, kare.
ee, wax yani shala meeshii la joogay adeer maanta lama joogo hore baa loo socdaa tilaab baa hore loo qaadaya shacabkeenna eh, ya- hadalkii ahaa dee waxaa isqarxinaya dee gawaarida ma aha anigu waxaan arkay caasi hoobiya saaran yahay oo wax laga tuurayaan hayna baabuur yaroo isqarxinay wax aan isqarxinin lama arko nimanka rugus la yidhaahdo waxaysan isticmaalin lama arko iyo shacabkay isticmaalayaan bajaaj weye waxaa habeen hore isqarxinaya bajaaj bay ahayd aad iyo aad baad umahadsan tahay ee xalane wakhtigaaga waa kaa mahad celinaya sidoo kale maxamed adiguna waa kuu mahad celinaya wakhtigaaga naga dhammaaday xubinta dooda gaaban oo ay la qayb qaadanayeen afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax xalane iyo sidoo kale maxamed xaadir nuure oo ka mid ah xubnaha ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho intaas haynoo joogto anigoo jamaal axmed cismaan ayaa xubinta doodan idinla socodsiinaya tani kulan dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan aad buu u mahadsanyahu nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii wadaniyiintii u tafaxaytay halgankii soomaalida lagu xoreynayay waxay af iyo qoraalba heshiis ku ahaayeen goor ay noqotaba calan qura hoostiis inay ku mideeyaan dadkooda shanta meelood loo kala qaybiyey mid walbana ay quruun shisheeye lihii isaga qaadatay markii dambe wuxuu heshiiskaasi noqday dareenwadareedka ummadda mabda' ku tallaalmay isaga oo jidhkeedana ku sii milmay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markaasoo shantii laba ka midihii inta gob noqotay ay haddana midowday isla markiibana jamhuuriyadda soomaaliya la baxday wuxuu ahaa mabda' lagama hadlaana gar ahaantiisa iyo suuragalnimadiisa mabda' aan shaki la gelin jirin mabda' xukuumadihii dalka soo maray tii lagu maleeyo meelmarintiisa inay ka gaabinayso lagu daraabo siyaasigii laga dareemo inuu laabta ku hayana lagu ammaano haddii xataa uu awrkiisa ku kacsanayo jabuuti waxay ka mid ahayd gobolladii jamhuuriyadda dhexdeeda saddexda maqan looga yiqiin ee iyada oo dadweynuhu uu dabada ka riixayo xoraynteeda xukuumadihii dalku ay aad isugu howli jireen mar walbana meesha ugu horraysa ajendahooda kaga jiri jirtay yar iyo weyn rag iyo dumar askar iyo burgeesi waxaa la wada qabay gobonnimada ay labadu heleen inay kala daroosho inta saddexda kale ay gumaysi ku hoos nool yihiin aayahooda inay ka taliyaanna laga hortaagan yahay waayadaas wuxuu halkudhagu ahaa waqooyi iyo koonfur haddaan nahay guusha aynu gaarnay waa qabyo inta meel inoo muuqata walaalaheen lagu saxariirinayo waxaad moodaa in ummaddu ay wadar ahaan u liqday gabyaagii la odhan jiray maxamed adan caws oo yowle loo yiqiinay murtigii uu reebay markuu lahaa ninkii madi ahaadaaba waa maxamedow quuse ma magoolo geed keliya oo milic ku yaalaaya inkastoo mayayqooyo waa muruxsanaadaay dadaalkii siyaasadeed iyo mararka qaarkood kii hubaysnaa ee xoraynta saddexda maqan loogu hawshoon jiray waxaa mar walba damiirka ummadda ku joogtayn jiray maansayahanadii waaweynaa iyo kuwii yaryaraa dirkaba gabyaab waliba waxbuu dadaalkaa ku darsaday malahaygana waxaa raggii ugu cadcadaa ka mid ahaa allaha u naxariistay hal abuurkii weynaa ee cali cilmi la oran jiray cali afyarana lagu garan ogyahay wuxuu cali gabayo culculus ka tiriyey halgankii reer jabuuti ay gobonnimada u soo galeen halkaasoo uu faransiisku soo gumaystay laga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii sagaaliyo tobnaad ilaa toddoba iyo labaatankii juun kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo toddobaatankii taariikhdaasoo sanad guuradeedii sagaal iyo soddonaad afar cisho oo keliyihi ay inaga xigto inkastoo aan naari meel qabow lahayn haddana siday soomaalidu isku waraysatay gumaysiga faransiiska lala mid ma ahayn waxaa lagu xusuustaa xarig aan kala sooc lahayn dil gumaad iyo dhaqan guurinta ummadihii uu soo gumaystay wuxuu ahaa gumaysi afkiisa mooye aanu dul qaadan ku hadalka iyo qodhista afafka dadyowgii uu saamiga u helay taasoo eegaba ka muuqata meelo badan oo afrikada galbeed ka mid ah si kastaba ha ahaatee kolkuu damin waayey halgankii reer jabuuti ee soo bilowday kontonadii qarnigii labaatanaad gobonnimadana ay ugu xusulduubayeen ayuu kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii wuxuu faransiisku abaabulay afti uu dunida ku indhasarcaadinayo oo siduu ku dhawaaqay ummadda lagu kala dooransiinayo inay rabto taliskiisa inay ku sii hoos jirto iyo inay door bidayso in soomaaliya ay ku biirto waa aftidii ku caanbaxday wii ama noo oo haa ama maya ka dhigan wuxuu faransiisku shaaciyey aftidaasi inay dhici doonto sagaal iyo tobanka maarso ee isla sanadkaas ha yeeshee waxaa ka go-nayd hankii wadaniyiinta reer jabuuti in aanu marnaba meel mar noqon wuxuu garanayay in laga xidhiir furto in codku u badan doono haddii doorasho dhab ah la qabto muxuu haddaba yeelay soomaalidii uu islahaa gobonnimo ayay doonayaan ayuu xabsiyadii ka buuxiyey dad uu dadisyada ka keenay oo weligood aan jabuuti arag ayuu magaalooyinkii ka soo buuxiyey toban kun in ka badan oo ah soomaalidii dhulka u dhalatayna intuu baabuur ku daldalay ayuu soohodinta jamhuuriyadda soomaaliya ku daadiyey arrinta oo sidaa u murugsan ayaa aftidii la qabtay natiijadii lagu dhawaaqayna waxay noqotay tii faransiiska uu awalba qorsheeyey oo ahayd reer jabuuti inay doorteen taliska faransiiska inay ku sii hoos jiraan go-aankii kaa xigay oo dabaalnimada gumaysiga laga garan karaana wuxuu ahaa inuu bedelo tan iyo waaguu qabsadee magacii dhulkaa loo yiqiin ee ahaa xeebta soomaaliyeed ee faransiiska ama french somalilan isaga oo ay la ahaatay haddii magaca soomaalida meesha laga saaro in aan la arki doonin cid dambe oo gobonnimo soo qaada wuxuu u bixiyey degaanada cafarta iyo ciisaha cali afyare oo sidii soomaalida kale aada uga damqaday wixii baryaha uu gumaysigu jabuuti ku falay ayaa tiriyey masafo murugo weyne ay ku saynsaaban tahay ee kol dhow aan tuducyo kooban oo ka mid ah idinka maqashin doono waa masafo dheeroo soomaalida gobta noqotay uu ku canaananayo gabayooxa ay fadhiyaanna uu ku tusaayo iyada oo ay guwaabo ka tahay ayuu dareensiinayaa nin walaalkii lagu dhugtamay inaan raaxaysi u bannaanayn loona baahan yahay heesaha iyo gabayada qiirada miidhan ah in aan lagu ekaane fal iyo ficil lagu daro wuxuu yidhi gurma go-an hadduu yahay geed keligii gooniya gabayooxa dhaxantiiyo gariirka ama bi'iyoe geerida walaalkaa adna garab bannaani leh gacalkay ha baaba oo anna gaadis baanahay gardarriyo isyeelyeel ubadkaagu ha u go'o guryahaagi oo maqan hadba galax qabow shubo garaadlaawayaalow gobonnimadu maaha eh sida guulahayn yidhi kufri lama gudboonine laynama gabraareen waa gamacnay mooyiye godob adiga kaa maqan haddii aadan u guurayn nin kaleeto gacantii wax ku goosan mayside gabar heella qaadiyo gabaygaanu leenahay galaayuuska beentaa meel laguma gaaro eh afgaroofa iyo guux yaan lagu gaboobine waxaa nala gudboon maanta gunti la ysku giijo eh masafada meelaha ugu dambeeya ayuu cali soomaalida ku xusuusinayaa sidii n f d loogu khiyaamay isaga oo rumaysnaa jabuutina in la rabo islaam waddadii in la mariyo iyada la mariyey markaas buu kusoo gabagabaynayaa haddaan soomaalidu ka dhiidhiin kala qoqobka iyo qaybqaybinta inay ku dambayn doonto gun qaarba inta meel lagu ooto uu shisheeyuhu siduu rabo ka yeelo markaas buu leeyahay n f d gujiya ciil awalna la ku gaadiyay garbaduubkii loo xiray weli lagama goynine eegana gumaysigu ku galgelay jabuuti dadkii geli lahaa woodka gaban laguma reebine waxaa loo gab leeyahay doqontaan waxgaranine gowraca sidii hore soomaali ugu gala gabashadu ma fiicna eyaynaan gu noqonine geesiga ilaah baa garabkiisa taagane taariikhda guudnimo goobihii lasoo maray gabadhina ku taal iyo ceeb kuma gaboobine geyigaynu leenahay gabla yuusan noqonine nin jahaad u gey fadhiijanna gurigii weeye googoynta iyo qaybta haddaan geeri laga xigin gabadheenu guur iyo gayaan yeelan mayso dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo toddobaatankii markii ay jabuuti xorowday gabaygii uu cali afyare ka telin jiray
qoraaga axmed faarax cala idaaja aad buu u mahadsan yahay isaga ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya dhaqankii iyo hiddaha halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada mid ka mid ah qasaa'iqii rabadaanka
codkaasi wuxuu gebagabo yahay idaacaddii galabnimo sahre cabdixmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan intan toddobaad kulmayno waxaan tikeetaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.